بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار يقول المؤلف عليه رحمة الله أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يحيون السنة من بعدي ويعلمونها عباد الله شيkhuu halkan wuxuu ka bilaabayaa alxahu calaa xiyai sunan sunnaha in la nooleeyo oo kor loo qaado dhiirigelin laysku dhiirigelinayo kutubaha qaarkiina ciwaankaasabay u sameeyaan sunnada la noolaynaya la sheegaya la ammaanayaana waa aلsunna اlictiqaadiya iyo aلsunna اlcamaliya aلsunna اlictiqaadiya waa caqiidada saxda ah waa caqiidaة nabiyina salawaatu rabbi wasalaamu calayh waصaxbi اlkiraam wاsalaf الsaalix caqiidadaas waxa la odhanaya aلsunna اlictiqaadiya kutubo badanoo marka aragtaan asunna laydhaa sunnada la sheegaya السuنة الcamaliya maaha waa maxay الsuنة الاctiqaadiya suنة اcamaliyana way soo raacaysaa labaduba keebaa fadli badan suنة الاctiqaadi ila waa acmaal qulube iyada ay daba socotaa sunnada camaligiina sida awgeed xadiiskan uu keenay saasuu u keenay أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة wnagii soo marnay محمد بن فضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال xdثna جدي الإmام wa محمد بن إسحاq بن خزيمة imaamkii weynaa imaamkii la odhan jiray imaam اlأئma ibn khusayma qaala xadaثna أحmed ibn nصr أحmed ibn nصr ibn زiyaad alquraشhi الnaysaburi abu cabdillahi الfaqih waa muqri waa zaahid bukhaari iyo muslimba waa ka wariyaa inkastoona jaamica kaga warin kutubaha kale kaga wariyaan waana nin iq ah qaala xadaثna abu yacquub alxunayni abu yacquub alxunayni waxa weeye isxaaq ibn ibrahim alxunayni abu yacquub almadani rag badan buu ka wariyaa isagana rag badan baa ka wariya bukhaari wuxuu hi fii xadiii nahr nasaa-ina wuxuu hi laysa biiqa ibnu cadiyina waa daciifiyey cilada xadiiska lagu daciifinayaana waa abu yacquub alxunayni iyo sheekha kusii xiga qaala xadaana kaiir ibn cabdlahi اlmuzani kaiir ibn cabdlahi bn camr bn cawf ibn zaydin اlmuzani isaguna waa munkar اxadiiث laysa bishay ibnu maciin wuxuu hi laysa bishay abu xaatim wuxu laysa bilmatiin nasaa-i wuxuu hi laysa biiqa labadaasaa cillo xadiiska u ah marka labadaa awgood buu xadiisku daciif ku yahay bihada alkamaal dhammaystirnaantan can abiihi aabbihi baa laga wariyey cabdullaahi almuzani can jaddihi awowgii wuxuu ka wariyey cabr bn cawf weeyaane qaala qaala rasul lah sal l slam ina haada diina diintani bada'a waxay bilaabatay hariiban iyadoo hariiba oo lala yaabanyo la qariibsado waseyacuudu waa soo laabanaya hariiban isagoo hariiba ayuu u laabanaya kamaa bada'a siduu u bilowday ayuu hariib noqonaya ee fatuuba tuuba shajaratun fi ljanna ama juzun min aljanna lilghurabaa bay usugnaatay qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow waman ilghurabaa'i waa ayo qaala wuxuu uhi alladiina waa kuwa yuxyuuna nooleeya sunnatii sunnadayda nooleeya min bacdi gadaashay nooleeya wayucallimuunahaa bara sunnada cibaadallaahi addoommaha ilaahay bara xadiikani bihada alkamaal waa daciif laakiin wuxuu sugan yahay isagoo juska hore ah ayuu muslim ku sugan yahay bada alislaamu hariiban waseyacuudu hariiban kamaa bada faduuba lilghurabaa intaas u asaxday muslim bay ku sugan tahay iyo keyrkiiba laakiin ka la daciifinaya waa kamaalka diintani inay hariib ku bilaabantayna qofkii siirada akhriya waa garanaya waxay hariib ku bilaabantay iyadoo qof keliya ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam afraad yaroo faragudahooda ayaa haddana noqdeen oo meel walba laga qariibsado oo lala yaabo hadda markaasay bullaashay oo badatay oo meel walba gaadhay kadibna waxay noqon doontaa akhiru zamaan hariiban iyadoo la qariibsado wasayacuudu hariiban kamaa bada qurbadaasina waa qurba caama iyo qurba nisbiya qurba caama waxa weeye waa marka akhiru zamaanku soo dhowaado ee aahaartii nebigu yaraato ee qa- ee qiyaamuhu soo dhowaado qariib bay noqotaa fii cumuumi alard dhulkao dhan laakiin qaraabada xilliyada kale waa nisbi meel bay qariib ku noqon meelana way ku faafi ee dadka qaarkii bay qariib ku ag noqon dadka qaarkiina way ku ag faafi waa qadiya nisbiya waa qadiya nisbiya wasayacuudu qariiban kamaa bada sida u bilaabantay fatuuba tuuba wa shajaratun fi ljanna shajaratun fi ljanna cala almacna raajix faduubaa geed janno lilqurabaa'i kuwa qurabada ah ee diinta qariibku ku yahay ee dadku la yaaban yihiin ee sunnada iyo ictiqaadka ilaashanaya ayuu u sugnaaday qiila waxaa lagu yidhi yaa rasuula allah waman ilqurabaa qurabadu waa ayo qaala wuxuu idhi alladiina waa kuwa yuxyuuna nooleeya sunnatii sunnadayda nooleeya min bacdi aniga gadaashay wa yucallimuuna bara haa sunnada cibaadallaahi addoommaha ilaahay bara khadiib albaqdaadi baa wuxuu ku warinayaa isagoo sidan u dhammaystiran fi sharafi alxadibi- asxaabi alxadiis nasr almaqdesina wuxuu ku wariyaa alxuja fi bayaani almaxaja ee intanoo keliya ma riwaayad kale oo qaarkood saxiixa soo arooray markii la weydiiyey man ilqurabaa wuxuu ihi hum aladiina yuslixuuna maa afsada annaasu bacdii min sunnatii riwaayada axmed way iyadu sax- waa asaxday hum aladiina yuslixuuna hagaajiya maa afsada annaasu bacdii min sunnati gadaashay sunnaha waxa kharima ragga u taagan ee hagaajiya ficil iyo qowlba ku hagaajiya kuwaasaa quraba ah riwaayo kale axmed waxay leedahay hum nuzaacu min alqabaa'il waa kuwa qabaa'ilka he laga soo saartaan oo laga soo dhufto qabiilba midhiya laba iyo saddex qabiil iskumay raacin waa raggaa guraangurka ahe diintiisu keentay weeye iyaduna waa riwaayo saxiixa riwaayo kaleo iyadu iyaduna saxiixa jirta waxay odhanaysaa qawmun saalixuuna qaliil في qوم, في qوم سuء كثيir maن يacصيiهiم أكثar miman يطيichu waa qolo wanaagsan oo yar dad fara badan oo qaribana ku dhex jira inta yeelaysa iyo inta ku dhega adeegaysa keebaa badan inta ku dhega adeegaysa caasiyaysaa badan ee riwaayo kaleo iyada nin majhuuli ku jiro daciifi waxay odhanaysaa aladiina yasluxuuna إidaa fasada الnaas waa kuwa hagaagsanaada hadday dadku fasaadaan ana iyagaa hagaagsanaada waxba hagaajiyaan lama odhan waxbay hagaajiyaan lama odhan maxaa la yidhi iyagaa hagaagsanaada salaaxa daatiyay leeyihin riwaayadda shanaad waxay odhanaysaa alfaraaruuna bidiinihim qurabadu waa maxay alfaraaruuna bidiinihim aladiina yabcaثuhum allahu yowma alqiyaama maca ciisa bni maryam waa kuwa diintooda la firxada iyo caqiidadooda qiyaamahana ilaahay uu la soo saarayo maca ciisa bni maryam marka kuwa waa la ammaanay si gaaraa loo ammaanay khulaasada ammaantooduna waa maxay waa ugu yaraan waa maxay waa afar nooc haddaan soo khulaaseeyo afarta nooc waxa weeye mid waa laasim oo waxa weeye inay diintooda la baxsadaan iyagu hagaagaan laba riwaaya markaa israacaya aladiina yasluxuuna idaa fasada annaas iyagaa hagaagsanaada hadday dadku fasaadaan dadka ma raaca dameeradhaan raacdee maa dadkii baa xumaaday idinkuna la xumaada meel lagu ilaaye haddii la tago ishaa layska tuur nooca maaha iyagu ee waxa weya way hagaagsanaadaan walow dadku kharimaan diintooda ay la firxadaan oo hadday waxba garan waayaanna si ay u hagaagsanaadaan bannaan bay ula baxaan waa qola taas talabaad waxa weeye in la sheego ee, meelahay ka yimaadeen oo dad hayb isku raacin ma dad wax kale isku raacina maahee diin bay isku raaceen annuzaacu min alqabaa'il waa dad qabaa'il badan laga soo dhudhuftay oo laga soo saaray oo diin isku raacay taas waa dariiqada labaad dariiqada saddexaad waxa weeye waa muslixiin aladiina yuslixuuna maa afsada annaasu bacdi min sunnati sunnada ayay hee hagaajiyaanoo u kacaan waa mujadidiin wey waa mujadidiin af iyo adinba af ahaanna way ku hagaajiyaan adin ahaan iyo ficil ahaanna way ku hagaajiyaan waa qaybta imsaad qaybta saddexaad qaybta afraad waxa weeye tacliimu sunna dadkay barayaan oo eeg ma aha un inu- inay nashrinayaan keliya ama ay noolaynayaan waa mucallimiin wey markaasay weliba qaarna caasiyayaan qaarna adeecayaan yaa badan kuwa caasi yaa badan marka ee, qaraabadu cajiib- ee, waa wax cajiiba qofkuna inuu eega maaha xagga loo badan yahaye waa inuu eega xaggeebaa sax ah أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز رواية كان نتي هرم بيت بصعوتا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ونجي صومرني وحاكم وهي قال سمعت أبو الحسن الكارزي أبو الحسن الكارزي المكاري برواية غير قرية مكاري قرية من الذي الكارزي وابو الحسن محمد ابن محمد ابن حسن بن حارث الكارثي وحويه يا مكارث مر اصل كها كان لكن هو كارثي ويه وان ثقه إيه رغب بدن با توثيقيي يقول وحله سمعت واحد مغلي علي بن عبد العزيز ابن مرزبان ابن صابر ابو الحسن البغوي شيخ الحرم المكي وحافظ صدوق ويه إيه لما انتم رجنا واحد ليه صدوق qowlooyinka qaar ba waxay leeyihiin yuqad ya'khud cala alxadiis xogay xadiiska wax ku qaadan jiray dabeetana imaam nasaa-i uu iskaga tegey lacag buu qaadan jiray ninku xadiis u dhigayaba he soo daadi buu odhan jiray de horta iska iman adoo qaraxe ya dabeetana waxa difaacaya dahabi wuxuu leeyahy laa shaka annahu kaana faqiiran mujaawiran wuxuu ahaa nin faqiira oo mujaawira marka xaq buu leeyey inuu wax ku qaato waa faqiiro waa nin baahanoo dee waxbuu u baahan yahy waana mujaawir muctakif xaramkuu ku ictikaafsanyay xaguu shaqo tegaya marka waquudku ku noolaan laha weeye in lagu qabsado maaha marka cali bni cabdicasiis sidaa waa nin siqaa weeye yaquulu wuxuu leeyahy samictu waxaan maqlay abaa cubayd alqaasim bnu sallaam baan maqlay laamkuna waa la shadaa abulcubay abu cubayd taadana waa laga ilaaliya waayo waxay haddii kale isu ekaanayaan abu cubayda macmar ibnu lmusanna nina isku xilli ahaayeen oo isku takhasus ahaayeen oo lugawiin ahaayeen oo caalim ahaayeen oo isku magac ahaayeen xagga luqadana xarfaan ku ahaa qariibulxadiiskana ka wada shaqayn jiray xadiiska qariibka ah ayaa waxaa lagu kala farqiyaa un taada iyo ta'laanta kan kale waa abu cubayda macmar ibn lmusanna laakiin macmar musanna isagoo xadiis shaqa kuma lahayn luqawi keliyun buu ahaa sheekhana waa abu cubayd alqaasim bnu salaam waa ninka kutubaha badan leh imaam mujtahid oo luqawiyo faqiiha weeye saaxib almusanafaat ee rag badan baa ammaanaya kaana xaafidan lilxadiis kaana caarifan lilfiqhi walikhtilaaf ra'san fi alluga imaaman fi lqiraa'aat ya arrimo badan baa lagu ammaanay yaquul wuxuu leeyahy abu cubayd qaasim bnu salaam almuttabicu lisunnati qofka sunnada itibaacee raacaa kal qaabidu buu ka dhigan yahay kii ku dhegay kal qaabidi sidii mid qabsaday weeye cala aljamri dhimbiil dab ah wahuwa alyawma cindii wahuwa kaa qaabidka ahi alyawma maanta cindii agtayda afdalu wahuwa dhe cafwan wahuwa itibaacu dheh wahuwa itibaacu alyawma maanta cindii agtayda afdal wuu ka fadli badayey min darbi sayfi fii sabiili illaah seef inaad qaadato oo jidka ilaahay ku jihaado waa ka khatarsan yahay maanta agtayda hadalkan uu leeyahay abu cubayd alqaasim bnu salaam wuxuu ku shumayaa uun khaanadii hore oo ah alxasu calaa xiyai assunan wاtamasuki biha sunnada in la nooleeyo oo la qabsado oo lagu dadaalo ayuu tilmaamaya ee hadalkani wuxuu asaxay isagoo marfuuca ayuu asaxay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh anasna waa ka wariyey ibnu mascuudna waa ka wariyey anas iyo ibnu mascuud labada riwaayaba waxaa midna warinaya xaakim midna tirmidi riwaayada anas tirmidi baa warinaya wuxuu anas nebiga ka warinaya salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yaati cala annaasi zamaanun assaabiru fiihim calaa diinihi kalqaabidi cala aljamr waana xadiis saxiixa dadka waxaa iman doona xilli ninka diintiisa ku sabree ku dheganaada caqiidada iyo camalka uu ka dhigan yahay alqaabidi mid haysta oo ku dhegan cala aljamri dhimbil daba halkee la isaga shabahay ma wajhu shabah kulaylka kow haye dhimbiisha iyo dhibka ka haysta ya iyo istiqraabka de istiqraabka istiqraabka nin dhimbil haysta dadku maxaa odhanaya waar dee sii daa war waa waalantay waar iska tuurtay maxaa soo la odhan maayo maanta maxaa lagu odhanaya waa maxaa ku waalay dhallinyara bate jesteed halkan waxoogay ya markaa khalaas waxoogay kaa namayna diintuba kaa hor istaagantay xaragadii umuuro badan marka riwaayadaas saasay odhanaysa riwaayada ibn mascuud waxay odhanaysaa almutamasiku bisunnatii cinda ikhtilaafi ummatii kalqaabidi cala aljamr riwaayada xaakim ee albaanino ku- ku saxiixinayo saxiixu ljaamic qofka sunnadayda ku dheganaada markay ummaddaydu iskhilaaftay kala dhaqaajiso waxa weeye kalqaabidi cala aljamri marka laa shaka inuu dareemayo qofka sunnada haysta cilman wa camalan wa xaalan sunnada nebiga ku dadaala ee suluugiisa laga muuqdo ee muuqaalkiisa ka muuqato ee salaadiisa iyo reerkiisa iyo shaqadiisa ku- sunnaha ku ilaaliya wuxuu dareemayaa annahu qaabidun cala aljamr inuu hariib iyo uu dareemaya xaqada wuxuu dareemayaa inta hore dhow dhubsanaya markaas muxuu dhaqaaq- muxuu u dhaadhacaya macaanka macaanka uu macaansanaya marka dambe laakiin inta hore o dhan rafaad dhaleeco qariibsi dadkii labaad ka duwanaanaysaa he nooc kale inaad noqoto Ee, almuttabicu lisunnati kalqaabidu weeye sidii mid ku dhegan cala aljamri dhimbiil wa huwa itibaacu alyawma maanta cindii agtayda afdalu min darbi sayfi fii sabiili illah sheekhu itibaaci wuxuu yidhi wuxuu ka fadli badan yahay jihaadka laakiin muu itlaaqin muxuu yidhi alyawma horta maantaynu joogno cindii buu haddana ku qayday aniga ijtihaadkayga iyo dadaalkayga waxaan ku qiimeeyey maanta inuu ka fadli badan yahay intaad seef qaadato faranta hore tagto gaalo gumaado inay ka qiimo badan tahay maanta itibaacu sunna nashru sunna ixyaau sunan waana runtii laqad sadaq waayo xilligaa xilli gaalo geed lagu xidhay bay ahayd oo jihaadka xilligaa jiray uu ahaa fardu kifaaya cidda adduunka ku doobida ee laga dambeeya ee la- laga hibadaystana islaam weeye gudaha markaa in laga hagaajiyo oo dacwadda gudaha laga dhiso oo ahlubidaca ilkaa laga guro iyo in gaalo markooda horeba iska shiikhday la sii shiikhiyo he keema keema muhiimsan in gudaha laga hagaajiyo masaajidadii iyo xalaqaadka cilmiga iyo bi- ahlubidacii bood- boodaya carabkooda intaa leeg in carabka laga jaro oo god yar yaga biyo loogu shubo ayaa xilliga ka muhiimsan in bannaankaa la tago intay culammadu jihaadka tagaan waayo waa nooc min aljihaad ashiddatu cala ahli lbidac noocu jihaad wey wa noocu inkaari munkar wey wa noocu amri bimacruuf wey meelo badan bay ka soo gelaysaa laakiin waa goorma horta bidcada hubi wax inuu bidcayo salka u dhig nooca bidcada ogow iminku maxaa dhacaya qofku waxaan bidcaba ahayn ayuu horta bidco ka dhigaya kow deetana gebiga axkaamtii ahlubidacana muxuu ka ratibaya waxaa shaygaasuu ka ratibaya marka awhaam buu la dagaalamaya awhaam mida kale mucaamalatu ahlilbidac mucaamalo go'an maaha oo nooc keliya ah waa anwaac waa anwaac maxay ku xidhan tahay maslaxadda qofkan mucaamilkaabaa eegaya oo mar bay u baahan tahay in mudaarad la sameeyo lasoo dhaweeyo halkan lasoo fadhiisiiba mar bay u baahan tahay kurta la dhaafiyo mar bay u baahan tahay hajira lagu sameeyo mar bay u baahan tahay munaadara waxa ayaa qaydaya inay raa arbiciin ka dhiganin ya ama arbiciinka in la daala dhacaya ayaa he mucaamalati albidac ma isagaa laga rabaa culimmada qiimaynaysa bal way kala duwe waxaa ninka basro jooga ee ka- maba maba ka hijroon karo ahlubidac alqadariya oo ruud baa ku jirta culimo waaweyn oo kaba maarmaba waa inuu hoos taga oo wax ka soo akhristaa isagoo iska ilaalinaya ninka meelheblaayo jooga he iskama ilaalin karo irjaa dad kharaasaan joogto macnaa irjaa kama ayna hijroon karo oo iyagaaba calanka saro leh haddaad nin shir ka duday sigeera baad noqonaysa ya marka xaaladay ku xidhan tahay iyo qofka hijroonaya laftiisa hadduu caalim weeye ha hijradiisa waxbay hor noqonaysa hebel muxuu ii salaami waaye dee ahlubidac baan "Ah, masaasa laakiin inay yarku salaami waaye war- waa- soo je- weligaa hay salaam waa wax alla waxaad ii haysaaba He. marka hajru lmubtadic waa cilmi dhan insha allah waa helaysaane waxa akhridaan risaalada uu ka qoray bakar abu zayd hajru mubtadic si cajiiba oo cilmiyeysan ayuu ayuu ayuu ayuu u kala dhigdhigay ee xaaladahay marto iyo xaaladaha ay taagan tahay iyo inay tahay cilmi u khuduuca xikmadda iyo kolba raadku keenayo haddaanu raad keenayn cabas bay noqonaysaa in raadka la eego iyo waxa ka dhalanaya wahuwa alyawma maanta cindii agtayda afdal waa ka fadli badan yahay min darbi sayfi fii sabiil lah taa waxaa la mida hadalka mararka qaarkood aad maqashaanee ah imaam axmed oo la weydiinayo nin ahlubidaca ka hadlaya oo naqdiyaya oo lanfacamad wax ka sheegaya oo bayaaninaya bidcadooda ya iyo inuu iska aamuso iyo maa fiican intuu leeyahy ma aamusayo waa inuu bayaaniyaa waa goorma horta waa inay tahay bidca xa- hee muxaqiqo la hubo waa inay noqoto mar labaadka qofka ka hadlaya waa inuu yahay mutamakin midda kale qaabku uga hadlaya bilcilmi walcadl bilcilmi walcadl laysa biulmi waljahl iskaga miisma waruya waxaa laga wariyey can alacmashi acmash waxaa laga wariyey acmash sulaymaan ibnu mihraan alacmash alasadi abu muxamed muxadis alkuufati walciraaq waa imaamkii weynaa ee laa yushaqu lahu qubaar acmash waan iska ogolaa ma diidi jirin alcamash camash ma taqaana ya waa indhabiyo waa qofka indhaha biyaha ku lehee aad moodo mar walba inay he biyo ku soo taagan yihin markaas ka ogolaa sheekhu ma diidanayn can abi duxa abi duxa muslim ibn subaix alhamadani bilwala isaguna waa imaam weyn oo kuufiya oo taabiciya can masruuq masruuq ibn alajdac ibn malik alhamadani alkuufi kana min ahli اlyaman masruuq waxaa loogu bixiyey suriqat wahuwa sagiir fawujida wahuwa kabiir bas magacii he masruuq ibn alajdac wa kaana min talaamidati ibni mascuud albaariziin cabdillahi mascuud ardaydiisii waaweyneyd buu ku jiray cabdillahi ibn mascuudna waa raggii ugu ardayda isaga iyo cabdillahi ibn cabbaas ugu ardayda badnaa weye saxaabada qaala wuxu uhi dakhalnaa calaa cabdillahi ibni mascuud baan usoo galnay faqaala wuxu uhi yaa ayuha annaasu dadow man calima ka ogaada shay-an shay qofka ogaaday cilmi u yeeshaa falyaqul bihi ha yidhaahdo qofka cilmi u yidhaahdaa ha gudbiyo waman lam yaclamka aan garanayna falyaqul ha yidhaahdo allahu aclam faina min alcilmi cilmiga waxaa ka mid a an yaquula inuu yidhaa lima laa yaclam allahu aclam qaala allahu caza wajal linabiyi qul waxaad tidhaahdaa maa as'alukum idin weydiisan maayo calayhi ay cala albalaadi gaarsiinta ku weydiisan maayo min ajrin wax ajriya wma ana mana ihi min almutakalifiina kuwa iskalifaya bukhaari baa aarkaa wariyey waana aar saxiixa weeye aarkan sheekhu wuxuu u keenayaa tarku takalufi fii alab اlkayfiya kayfiyaddu waa arrin laga baxsane yaan la dabagelin oon la raadinin ayuu u keenayaa aarka saxiixa ah ee aimada waa warinaya sheekheennu uu soo gaabsadaye aarku sababbuu lahaa sababbuu lahaa sababtu laa waxay ahayd addukaan dukaanka suuratu dukaan lagu sheego ayaa waxaa lagu yidho ardaydani ku yidhaahdeen cabdullaahi ibni mascuudow dukaankani sow maaha ka calaamadaha qiyaamihii ashraada ka mid ah ee imanaya maxay qubayla qiyaami saaca mas-uuliyaaidi ku yidhi say sheegeen axad alculamaa axad asaxaaba markaasoo hadalka odhanaya marka ibn mascuud isagu wuxuu aaminsanaa shay kale oo ah dukaankani ma aha ka ashraadu saaca dukaankani waa dukaan dhacay oo dhammaaday oo ree maka ku dhacay buu leeyahy ree maka intay abaar ku dhacdo nebigu habaaray intuu habaaray uu nebigu ilaahay yidhi toddoba sannadood ku yidhi hee sinii yuusuf ilaahu ku sallid ayaa abaar ku dhacday say gaajoodeen qofku markuu gaajoodu nafaqo beelana indhuhu waxa ma arkaanoo gebiga adduunkuba qiiq buu noqdaa adduunkuba hee wuu qiiqaa qiiq jiro maaha laakiin waa qiiq maxay samaynayaan indhaha iyo gaajada samaynayo deetna wuxuu leeyahy dukaankan la sheegayo ee suuraddu sheegaysaa waa mid dhacay wuxuu le anuu cilmi anuu leeyo waan joogayo waan arkay markaa ninkii cilmi lahowna sheeg kaan cilmi lahowna maxaad samaynaysaa ha kharibin allahu aclam dheh ha iska odhan waxay kadaalika kayfiyadda lafteeda dee qofkii cilmi loo dheh ma cidu cilmi ulaa jirta marka maxaa kula kula habboonu inaad ka gaabsato yaa ayuha naasu dadow man calimaka cilmi u yeesho shay-an shay falyaqul bihi ha yidhahdo cilmiga waman lam yaclam kaaan cilmi u yeelana falyaqul ha yidhahdo allahu aclam faina min alcilmi cilmiga waxaa ka mid a an yaquula inuu yidhah limaa laa yaclam waxaan u garanayn allahu aclam ila waa nisfu lcilmiya cilmigu waa nisfi macluuma iyo nisfi majhuula nisfigii macluumka waad sheegaysaa nisfigii majhuulkaana allahu aclam baad ka odhanaysaa khalaas waana tay odhan jireen malaa'igtu subxaanaka laa cilma lana ilaa ma callamtana nebigu sal l slm uu leey walaa adri aafaaqa qabli am juusiya bisacqati duur nebi muuse iyo kicitaankiisa ma kala garanaya buu nebigu leeyahy talomatee baa lagaga dhaafay soo iga horkacay ma kala garanaya nebiga miya wax yeeshay miya malaa'igta wax yeeshay adiga allahu aclam waxba kuma yeeliso qaala allahu casa wajal ilah wuxuu ku yidhi nebiy sal ly slam qul waxaad tidhahdaa maa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ay cala albalaaqi min ajri wax ajriya wamaa ana mana ihi min almutakalifiina kuwa iskalifaya أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وإمام كوينا قال حدثنا أبو العباس المعقلي أبو العباس محمد بن يعقوب المعقلي الأصم وانصمرنا قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي وأبو عمرو الكوفي وي إيه ونسقا وحلي دار لا بأس به أثنى عليه أبو كريب waa nin aan dhib lahayn xadaanii abi buu yidhi aabbahay aabihin waa kuwa marka waa cabdiljabaar ibni maxamed qaala xadaanii cabdiraxmaan adubi cabdiraxmaan adubi waa cabdiraxmaan ibni qays adubi abu mucaawiyata azacfaraani isaguna oo nin siqa ah waaye cafwan wuxuu leeyahy axmed lam yakun bishay rawaa canhu ahlulbasra wa kaana miman yuqalib alasaniid diiwaan الضعفاء والمتروكين baad ka helaysaa almajruuxiin baad ka helaysaa can اqاsim بن curwa qاsim بن curwa muxaqiqi kitaabkeenuna uu soo waayey albani on ka eegana wuxuu leeyahy lam aqif lahu calى tarjuma xatى albani ba tarjamo u waayey qاsim بن curwa can muxamed ibn kacb الquradi maxamed kacb الquradi waa soo maraya jamaca kumuha maxamed kacb الquradi allahu akbar waa taabici min kibaari taabiciin kacab ilquradi baa wuxuu ka mid ahaa allah ybarak fiik awlaaddii yaryarayd ee la dhaafay ee la layni min bari qurayda ayuu ka mid ahaa deetana wuxuu degay kuufa wiilkan uu dhalay maxamed ibn kacab ilquradi maxamedna wuxuu noqday taabici wuxuu noqday min kibaari taabiciin wuxuu noqday caalim laa yushaqu lahu gubaar weli mufasir weyn buu noqday wuxuu weliba gaar ku noqday haddaad ibnu jariir damari akhrido min aladiina yufasiruuna alqur'aana bilqur'aan ama ibn jariir akhri ama shariica laajuri akhri ama tacdiimu qadri salaa lilmirwazi way ku jira kutubahaas waxaad ka helaysaa aayaduhu isla doonanayo aad baad u tacajabaysaa maxamed kacb alquradi waa caalim bilqur'aan maxamed kacb alquradi waa iqa wa fawqa iqa qaala wuxuu yidhi dakhaltu waxaan galay calaa cumar ibni cabdilcasiis baan u soo galay waa markuu khaliifka noqday fajacaltu waxaan gudagalay anduru ilayhi inaan eego nadaran shadiida eegmo aad u adag horta intaana xadiiska gudagelin xadiisku waa xadiis dheer in yaryar baynu sharxaynaa xadiisku guud ahaan waa daciif mushkiladiisuna waxa weeye laba nin mid waa qaasim bni curwa oo waa majhuul cindahu jahaala cindahu jahaala mushkiladda kale waa maxay cabdiraxmaan adubi cabdiraxmaan qays adubi oo matruuk ah ayaa xadiiskani la daciifay hoos markaynu ku dhaadhacnana qayb saxiixa iyo qayb hee kayru saxiixa iyo qayb shawaahid leh intaba waynu heli doonaa biidni illahi tacaala marka maxamed kacab alquradi wuxuu leeyihi dakhaltu calaa cumar bn cabdilcasiis baan u soo galay fajacaltu waxaan gudagalay anduru ilayhi inaan eego nadaran shadiidan eegmo aad u daran indhahan ku gubay aad baan sidaa ugu hee mililiciyey indhaha faqaala wuxuu idhi innaka adugu waa lama naskarana si weyn latanduru waad eegaysaa ilaya aniga nadaran eegmo maa kunta tanduruhu maad ahayn mid eegi jiray ilaya aniga walxal ana bilmadiina markaynu madiine wada joognayn waaliga ka aha iyo markaan ardayga ka ahaaba saa imaad eegi jirin saad maanta i eegayso waa sidee eegmadan cusubi kaana waa nin isku cusubaad maxay indhahan iga dusinaysa faqultu waxaan ku idhi litacajubii waa layaabka layaabka iyo intihaajka ayaan ku eegaya waan yaabanay faqaala wuxu uhi wa mima tacjab oo maxaad ka yaabantay qaala wuxuu ihi qultu waxaan ku idhi limaa xaala waxa isbedelay min lownika midabkaaga isbedelay waad qayirantayoo midabkaagii baa tegey wa naxala weydoobo caatoobay min jismika jidhkaagii baan la yaabanay wa nafaa waxa kacay ee firiirsamay min shacrika timahaaga timo markay basaasaan marka hore waa firdhaan marka dambena waa laga yaaba duulaanba waa nafaa nafyigu labada weyt timahaagii duulay eed bidaarsatay ama timaha allah masal axamed firdhay ee basaasay baan la yaabane xaqiiqdaa inuu la yaabana way tahayoo kaana cumar bn cabdilcasiis min almutanacimiin almutarafihiin wuxuu ahaa markii kacaamay dhalinyarada ahaa markuu waaliga ahaa aad dadka u xaragooda ee aad u nimcaystay ee aad ayuu ahaa naftiisa uga shaqeeya madiinadulkaa markuu jooga ilaa la yidhahdo intu saa usoo qaado xariirta xariirta lafteeda odhantay tan waa qallasintay haddaba xariirti midka jaracsan doona markuu khaliifka noqdayna cunnada badankeedii waa yareeyey ee maryaha midba kuu ka qallafsan yahay he ayuu adeegsadaa wuu zaahiday wuu zaahiday waa kii odhan jiray inna lii nafsan tawaaqa waxaan leeyahay naf ee ee tawaaqa ah tawaaqa waxa weeye naf hanqaltaag badan nafteedu waa hanqaltaag badan tahay taaqat nafsii ila alimaara amiir inaan noqdo ayay naftiidu u hanqaltaagtay fawasaltuha amiir baan noqday madiino amiir ka noqday uma taaqat ila alkhilaafa fawasaltuha khilaafadii haddana u hanqaltaagtay tiina waan gaadhay uma taaqat ila aljanna ya waarjuu an anaalaha biidni illahi buu marka markuu khilaafadii gaadhay buu yidhi tan maxay tahay tii ka fiicnayd wuu ku talagalay markaa wuu iska ilaaliyey tanacumkii wuu iska ilaaliyey umuurihii xataa wuxuu iska ilaalin jiray waxyaale aan dadkuba iska ilaalin iska ilaalin jiray arrimaha la soo warinayo waa tacajabaysa nin baa u yimi waaliya dabeetana arrimaha dawladdu kala hadlayey laambad yar baa u baxaysay intii oo dhan arrimihii dawladdu ka waraysanayay markay arrimihi dhammaaday inay sheekadoodii damcaan bilaabaan is waraystaan ayuu baktiyeti laambad kale u daaray suri waa sidee suri taasi tii dawladda ahayd saliiddii dawladda ku baxaysay arrimaha dawladdenu ka wada hadlayay markaynu danaynu ka wada hadlaynana tayada gaarkaaba ya inoo baxaysa ilaa hada alxad marka wuu yaabayey maxamed kacab alquradi wuu garan ba waayey imaamka deete wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi cumar kayfa waa sidee low ra'aytanii haddaad i arki layd bacda alaaثatin fii qabrii iminkaad eegaysada la yaabantee saddex habeen kadib haddaad qabriga igu arki layd walxaal qad saalad ay dareertay xadaqataaya labadayda wiilood labada wiil labada wiil alxadaqa waa wiilka madow maartay isha gu'da inay soo dareertay calaa wajnataya labada kood indhihii ay soo dareero koodadkaa saaran haddaad i arki layd ka war wasaala min kharaaya labadayda dulna fii fami afkayga ku dareeraan sadiidan dheecaan ku dareeraan oo sanka deecaankii ka yimi ila qofka markuu nooluu iska biyaay ya dheecaankii ku yimina oo halkaa iyo afka iyo meelahan dareerayo kunta lii waxaad ahaan layd ashadda nukratan mid aad ii sii inkiraad ahaan layd iminkaad la yaabantaa anoo soo taagane bal anigoo saddex habeen qabri ku jiray haddaad i arki layd taasaan arkayaa buu leeyay xadinii io xadiis xadiian kunta xadastaniihi can cabdillahi bni cabbaas intana waa hordhac oo waxay isidhaahdeen marka inta is idhaahdeen buu yidhi war xadiiska ad beri hore ii xadiistay eed ibnu cabbaas ka warinaysay xadiiskii aan u baahdaye iigu celi qaala wuxu uhi qultu waxaan ku ihi xadaanii cabdullahi bni cabbaas radi allahu canhuma yarfacu lxadiisa ila rasuli lah sal slam xadiiska wuxuu u rafcinaya rasuulka eh qaala wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina likulli shayin sharafa shay kastaa wuxuu leeyahay sharaf wa ashrafu lmajaalisi majaalista waxa ugu sharaf badan ma majaalistii istuqbila lagu qaabilo bihi majaalista baalqiblata majliska qiblada qaabilsan ayaa ugu sharaf badan laa tusalluu ha ku daba laa tusalluu ha tukanina khalfa naa'imin mid hurda ha ku daba tukanina walaa muxdisin mid weysan la'na ha ku daba tukanina waqtuluu dila alxayata abeesada walcakraba iyo dibqalooca wain kuntum fi sala arrimahan kala qaadqaadna qaybtaa hore ina likulli shayin sharafa wa ashrafu lmajaalisi ma istuqbila bihi alqibla dabaraani baa wariyey iyadoo xasana marka waa xadiisun xasan intaasiyo inay majaalisu kale ka fadli badan yihin oo majliska qiblada eegaya ka fadli badan yahay xadiis baa ku asaxay taa qabso laa tusalluu ha ku daba tukanina khalfa naa'imin mid hurda walaa mutaxadiin riwaayaasaa odhanaysa riwaayatu abi daawuud walaa mutaxadisin mid sheekaynayana ha ku daba tukanina riwaayat abi daawuud ibni maaja ee saa odhanaysa riwaayadda odhanaysa walaa muxdisin waa riwaayatu imaam axmed fi zuhd kitaab zuhdi buu ku warinaya labadaba aynu macnayno horta walow ay tahay kayru haabita ma sugna intaasi ma sugna oo kalfa naa'imu waa lagu daba tukan karaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daba tukanayay caaisha oo hurudda kama fi lbukhaari caaisha halkana hurudda isaguna xagga dambuu kaga daba tukanayaa culimmada qaar macneeye waxay dhahaan saa looma jeeda waxa loo jeedaa imaam yuu idiin noqonin qof hurdaa oo waxay u soo qaateen axaadiistii naqdu lwuduu'i min annawm waxay dhaha imaamku hadduu gamo heh haddaad toosin kartana toosi haddii kalena ka goosa laakiin xadiisku ma asixinba walaa mutaxadisin mid sheekaynaya ha qariino in laga dhigi karo qariino waa laga dhigi karaa walaa mucdisin lakiin xadiiskii waan asixin shaahid kale oo u soo aroorayna ma jiro mutaxadis haddii la idhahdo qof sheekaynaya ha ku daba tukanin oo dee ka sheekaynaya uu ku mashquulinaya ee ha ka dhiga yuu kaa horraynin meel kale ku tuko haddii laakiin looga jeeda imaam dee mutaxadiskana salaaddu waa ka jabantay muxdiskana salaaddu waa ka jabantay naa'imkiina haddaynu idhahno annahum yunqid alwuduu intaba way ka jaban tahay waqtuluu dila alxayata abeesada walcaqrab iyo dibqalooca wain kuntum fii salaatikum xataa haddaad salaada ku jirtaan ila waa mu'diyaane iyaduna waa asaxdayo abi daawud iyo tirmidaa wariya uqtulu lswadayn alxayata walcaqrab wain kuntum fi salaa xataa haddaad qiblada kaala jeesanayso culama qaar baa yidhi may qiblada haddaanay kaala jeesanayn bal may meel kasta kula marto waa laba mu'diya oo waxyeelaya ummadda abeesadana dil he oo maxaan haystaan ku dilaa alla wixii kugu dhow isleeda ku dil wain kunta fi salaa waad ku dilaysaa xarakadaana maya shaaficiyadii khatar tahay hayna yidhahdaan salaasu xarakaat mutawaaliyaat ya rag baryaaga oo dhiganayeen bal waxay noqonaysaa mi'aat alxarakaat almutawaaliyaat marka adigii abeesa isiryataan he imse xaraka dhacay waay walaa tasturuu ha asturina aljudura gidaarada bisiyaabi maryaha ku asturina daahiyo iyo maryaha ku asturina intaa qidcadaasina way asaxday abi daauud iyo muslim agtiisaba waa lagu wariyey nebigu wuxuu yhi alayh الsalaau wasalaam ina allaha lam yamurna an naksu lxijaaraa watiin ilaahayna ma amrin dhagaxaan iyo dhooba inaanu asturnan waxu xidhna maryo culamada qaar kacbaday ka soo reebeen kacbada mooyaane gidaar kaloo la ogol yahay in la asturaa ma jiro bal abu ayub alansari ibni cumar buu ka duday ibni cumar baa aroos lahaa inankiisa aroostay gurigii buu yimi gidaaradiio daahyo loo arkay wuxuuhi war waa sidee sidhi wallahi qalabana calayna nisa dumarkii baa naga adkaadayoo waana la muquuniyey suu idhi cid kastoon dumar uga baqanayay ya adiga kaagamaan baqanayn dumarku jiidhaan ibni cumar waxaa ragga ugu adag rag kastoon uga baqanayo iska laabtay weliimadii ma cuno iska noqday abu qataada wuxuu ka guursaday reer kinda qabiilka reer kinda ee yamana deetana gurigii cajiib ka dhigeenoo daahye cajiib ay ku xidheen wuxuu marka soo galay mataa taxawalat alkacbatu ilaa kinda kacbadii goormay soo guurtay xaggan timi ya deetana daahidii waa jarjaray wuu googooyey macnaa waxaa la ogolaya meel daaqada oo inta daaqada ku beegana meel albaaba oo inta albaabka ku beegana laakiin gidaar halkana wuxuun saa iska qandoodaan muxuu qabanaya waa israaf waa xaddhaaf dumarkeennana waa in loo sheegaa maaha waa in lagu fuliyaa waana la sheegayaa waa in lagu fulinaya ha mama ogaanayo subxaan allah waa inuu gidaarka madaxa la dhaco subxaan allah kulli hada waa israaf waana khayr caadi maalkuna waa inuu meeluu macno ku leeyey e waa inuu galaa waman nadara ka eege fiirsada fii kitaabi akhiihi waraaqda walaalkii bikayri idni idan la'aantii fainamaa yanduru fi naari naar buu eegayaa iyaduna waa nooc tajasus waa nooc tajasuso adiladii guud ee walaa tajasusu ayaa shaahid u ah qofka waraaqdiisana waa khusuusi cid baa u soo qortay ama cid buu u qorayaa ama maasajkiisa gaarka ah ama maxaan ku dhahdaa he fariimihiisa gaarka ah inaad eegto maatolo maxaa ugu jira saadka yay wada sheekaystaan intay rusuliga ku maqan yahay waman nadara fii kitaabi akhiihi bikayri idnihi in xataa tugiya waxaad ku garanaysaa hadday isoo qasanqadho wuu iska dhigaya waa nooc tuuga awey alaa unabi'ukum miyaan idinka warramay bishiraarikum kuwa idinku sharka badan qaaluu waxay dhan bala yaa rasuula allah qaala aladii waa ka yajlidu garaaca cabdahu addoonkiisa wayamnacu diida riftahu xidhiidhkiisa iyo waxbixintiisa ayuu diidaa riftahu galladiisuu diidaa wayanzilu waxda keligii dega warka idinku sharka badan ma idiin sheegaa haa waa ka saddex arrimood la yimi ama midkood la yimi yajlidu cabda waa mid bilaa arxana addoonkuubuu saariyo qowda ku haya addoonkiibuu dilayaa waa kow wayamnacu riftahu waa bakhayl wuxuu diidayaa maxay rifta arrifaada waa cuntada waa waxbixinta cunnadiibuu diidayaa inuu siiyo rifaadada dadka wax siiyo oo waa dadku ka seexdaayo martisoor ayaa loogu taaglayay yamnacu rifdahu bakhayl gacanjigoodaya oo dhabcala wey wayanzilu waxda keligii buu degaa jees waa nin dabeecad xuno ciis ma qaraariyaan cid lama noolaan karo keligii buu degayaa hadday gabarh tahayna waa jufato oodato ahoo aan cid uu soo gelin hadduu nin yahayna he waa midkaa jeeskee keligii allo oo cid lama galay wey ciduma gasho haye kaasi waxa weeye waa midka idinku sharka badanoo akhlaaqdii qiimaha qofka u yeelaysay ayaa laga waayey waa naxariistii waa dadidhexgalkii waa deeqsinimadii wixii baa laga waayey afalaa unabiukum idinka warramaa bisharin mid ka shar badan min daalika ka alladii waa ka yubqidu nnaasa dadka necab wa yubqiduuna iyaguna ay necab yihiin kani waa midaan ummadda kuba lahayn wax sumcada isna waa necabya ummadda gebigeedu haaraamaya hiifaya haye iyaguna way haaraamaya oo hiifayaan oo hayaaradinayaanoo waa kanoo waa waxbay ka sheegayaan deetana hee cid agtiisa uu qiimo ka leeyi ma jirto cid agtiisa qiimo ku leyna ma jirto ummadoo dhan wuu higaadinaya wax ka sheegaya iyaguna way la yaaban yihin oo waxbay ka sheegayaan kaasina waa darajo kii hore ka daranba afalaa unabiukum bisharin min dalika labadaa horeba mid ka sii shar badan ma idiin sheega alladii waa ka laa yaqiilu aan saamixin casratan turunturo aan saamixin muxuu yidhi laa yaqbalu way dambaysaa qabuulkii laa yaqiilu way tani laa yaqiilu ma saamaxo casratan turunturo walaa yaqbalu ma aqbalo macdiratan cudurdaar walaa yakfiru ma dhaafo demban dembi ma dhaafo kana waa mid kale laa yaqiilu casra dadku way qaldamayaan maxaa la rabay dhacdadaa inuu iqaalo sameeyo waa kii xadiisku ahaa aqiiluu dawi lhay-aati casaraatihim ila alxuduuda dadka ahludiinka ee muxtaramka ah wixii dhacdhaca ka dhaafa allahuma xuduudda mooyaane dhacdhacba ma ogolo isagu isaga haddii la qaldamo waa jariima yu'khad calayha binnawaasi walaqdaam maba laha shafaaca iyo wax kale khalas qofna uma dhaafo walaa ilmo yar walaa islaanta adugu waa in loo qaldamo un bal adigu in yar ii leexo ta kugu dhacdo waad arka oo miyaana bunba layska dhiman bun layska dhimi maayo oo miyaan erge jirin erge ma jirto oo miyaan cudurdaar jirin cudurdaar ma jiro laa yaqiilu casra walaa yaqbalu ma aqbalu macdiratan cudurdaar kanaa dhacya kanaa dhacay uma bilowna isaga ma qaldantay mise maad qaldamin waan qaldamay bes haddaba diyaargarow oo miyaan cudurdaar jir ma jiro isna muxuu rabaa in ilahay intuu ilaahay u cudurdaarto in ilahay cafiyo soo ma subxaan allah markaa waxaa ku jira qaswa cunfiyo adeeg baa ku jira walaa yakfiru demban asku noocun dembi ma dhaafo macnaha cidnaba uma dhaafe e waxa weeyaan dadka maxaa la yidhahdaa noocaasi waa bilaa arxan wey waa qof aan maxay ya waa nooca wey ha nooca wey nooca ka sii daran afalaa unabiukum idinka warramaa bishari min dalika mid ka sii shartana nooca afraad ka sii daran alladii waa kan laa yurja aan la rajaynayn khayruhu khayrkiisa walaa yumanu aan laga aamin ahayn sharuhu sharkiisa kaugu darno waa kan sharkiisana lagama aamin aha khayrna la rajayn maayo laga rajayn maayo bimacnaa waa shar socdown sharkiisu af kugu soo gaadhaya adin kugu soo gaadhaya nooc kale kugu soo gaadhaya sharkiisu wuu ku haya khayrna loogamama fadhiyaba waa shar keliya socdo balaayo socoto weeyo lugale wey marka kaasaa ugu daran man axaba qofka jeclaada an yakuuna inuu noqdo aqwa nnaasi falyatawakal cala allah qofka doonaya inuu dadka ugu xoog bataa falyatawakal cala allah waman axaba an yakuuna agna annaas ka doonaya inuu dadka ugu qaninimo bataana falyakun ha ahaado bima fii yadi illaahi waxa ilaahay gacantiisa ku sugani awsaqu mid uga kalsooni badan yahay minhu xaggiisa bima fii yadi hayri waxa cid kale gacanta ku hayso waman axaba ka jeclaada an yakuuna inuu noqdo akrama annaas falyattaqi allah saddexdaana adilo caamaa sheegaysa oo walo xadiiskuyo asixine iyaguna waa saxiix qofka doonaya inuu dadka ugu qawisanaadaa ilaahay ha tala saarto waayo waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbu alluu haystaayo ilaahay buu xadhigiisa ku xidhan yahayo ma iilanayo marka muxuu noqonaya aqwa annaas aqwa jinaab ayuu ku tiirsan yihi kol hadduu ilahay ku tiirsan yahayna waa aqwa annaas cid kale wuxuu uga baahan yahay ma jirto kaas waa mid aqna naasna waa maxay waa ka ilaahay wuxuu haye gacantiisa ku jira ku kalsooni badan waxa cid kale gacantiisa ku jira iyo jeebadiisa iyo akawnkiisa waayo kani iimaankiisa qawiya ilaahay deeqdiisa uu ku kalsoon yahay idan waa maxay أغنى الناس الغنى غنى النفس ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن عيسى عليه السلام قام واكعي في قومه قوم كيسو كدح كعي فقال وحر يا بني يا بني إسرائيل ري بني إسرائيل لا تكلموا هكوها لنا بالحكمة علمك أما حكمة قالك أنا لا علمي ولا ما هي xikmadda qaaliga ah cinda aljuhaali jaahiliinta ha kaaga odhanina fatadlimuu aad dulmidaan markaa ha xikmaddii midaan garanayn oo aan dhadhansanayn oo macaansanayn oo markaad u sheegto intu soo jeesto qosol dabeetana u xaraaroodooda agtiisa ha ka sheegi walaa tamnacuu ha u diidina ha xikmadda ahlaha dadkeeda dalabatulcilmigee macaansanaya garanayna ha u diidina oo fatadlimuuhum iyaga ha dulmidaan marna xikmaddaad dulmiyaysaa marna ehelkeedaa dulmiyaysa walaa tadlimuu ha isdulmiyina walaa tukaafi'uu ha ku abaalinina daaliman daalim fayabdula daalim dulmi ha ku abaalinina fayabdula fadlukum cinda rabbikum muxuu qoraya saxta saa fiican daaliman bidulmi kayganaan eego daaliman bidulmihi walaa tukaafi'uu daaliman kaygana karunbu raacay laakiin bidulmihidaa saa fiican bidulmihi dulmigiisa ha ku abaalinina oo fayabdula uu burburo fadlukum fadligaa ku lahaydeen cinda rabbikum rabbigiin macnu waa maxay xikmadda waa cilmiga qaaliga ahe ee ilaahay yidhi yu'ti alxikmata man yashaa waa arrinta muxkamka ah cilmiga sugan ee qaaliga ah ee wax ku oolka ah dad jaahiliina oon dhadhansanayn oo aan gaadhinba maskaxdooduba aanay garanayn ha ku ag sheegin ila marka maxaa dulmiday xikmaddii baa dulmiday bal waxaa dhici kara inay ka qaadaanba dalaal iyo lumitaan inay inkiraan oo kufriyaan baaba laga yaabaa kuwa xaqu leh kuwa xaqulana ha ka da- ha ka mancinina oo dabeetana iyaga aad dulmidaan wuxuu yidhi imaam imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi isagoo gabay ku sheegaya aanfuru duran بين سارحة البهم وأنظم منظوما لراعية الغنم أيوه فإن يسر الله الكريم لنظمه هي بصصت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمكنوز عندي ومكتتم ومن وضع الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم هذا كان نبي الله عيسى لقوا رينيو أمبو قبي كدقى وحول ما وحن دادية نصري هي هذا العجيبة بين saarixat albaham maadhi foofayaa baan cilmi ku akhriyaa bal waa kan wa andumu manduuman liraaciyati alghanam mise gabay baan u tiriyaa adhijira waxba garanay haddii ilaahay ii soo keeno dad cilmi doona hee waan u fidin kalgacalkooda iyo saaxiibnimadoodana waan faa'iidiyo dee sheekh wuxuu dhigay baan noqon haddaan helo rag baan soo saari wailaa famaknuusun ladaya wamuktatam haddii kalen waaye miyaa waan iska kaydsanoo la dooran maayo dee ari iyo adhi jire he waan iskala seexan doonaa buur ya marka wuu sii wado wuxuu yidhi waman wadaca aljuhaala cilman adaacahu ninka cilmi juhaal la doontaa wuu dayacay waman manaca almustawjibiina faqad dalam qaar waajibsadoo u baahan ninka ka manciyaana dee muxuu noqday daalin buu noqday marka waa hadalkan weeyaane waa cid walba waxay gasho ay guddo gara weyn oo kula dhaqan ولا تظلموا هظلمينا ولا تكافئوا هكو أبالينينا ظالما بظلمه فيبطل أوبا فضلكم عند ربكم بمعنى قف كان قلدا قلدك هكو أبالينين حدد كو أباليسو اسكو نوع بيد النقون ديرات كي الله يدينا وبابئي الأمر ثلاثة قبل قبدي أرمو صدح أمر أرين بين أعدي رشده هنون كيس فاتبعوه راع وأمر أرين بين أعدي غيه اللمتان كيسو فاجتنبوه كفقاده وأمر أrin اkhتuلifa فiihi laisku khilaafay fakiluuhu u daaya إlى اllahi عaزa وaجل xadiiska cafwan saddexdan qayboodna waa garanaysaa alxalaalu bayin واlxaraamu bayin وbaynahuma umuur muشhtabihaat aw mushabahaat saddexaasun weeye ka cad raac kaqayigiisa iyo xaranimadiisu cadyahay ka fogow ka aad kala garan weydan oo mushabahaade ilaahay u daa caalimkiisa u daa misi baa warinaya xadiidkan tuxfat alashraaf bimacrifat alatraaf wuxuu leeyahay saddex riwaayo ayuu ku soo arooray ibnu sacad fi dabaqaat hoostana wuxuu idinku samaynayaa takhriij wanaagsan waxaa kaloo ka helaysaan silsilat alxaadiis aldaciifa walmawduuca shan kun laba boqol sideed iyo toban ayaa laga helayaa xadiiskaa dheer aliimaanu bilbacthi wa biahwaali yowmi alqiyaama halkan sheekhu wuxuu ka gudagelayaa aliimaanu bilbacthi sa soo saarka iyo wa biahwaali yowmi alqiyaama wa yu'minu way rumeeyaan ahlu ddiini ahludiinku iyo wasunnati kuwa sunnada ehelkeeda ahi diinta ehelkeeda iyo sunnada ehelkeedu waxay rumeeyaan bilbacdi isa soo saarka bacda almowti geerida kadib laysa soo saaro yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo laysa soo saaro iyo wa bikulli maa shay kastana waa rumeeyaan wa yu'minu ahludiini ahlusunna bikulli maa ahbara wax kastoo warramay allahu ilaahay subxaanahu nasanaaye bihi shaygaba uu warramay wa rasuuluhu rasuulkiisu uu ka warramay sala allahu caleyh wasalam ee min ahwaali ahwaasha dhibaatooyinka dalika alyowmi maalinta alxaqi ee dhabta ah iyo wakhtilaafi kala duwanaanta axwaalilcibaadi addoommaha xaaladooda uu kala duwan yahay fiihi maalinkaas iyo walkhalqi khalqiguba fii maa yarawnahu waxay arkayaan ay ku kala duwanaanayaan oo wayalqawnahu ay la kulmayaan hunaalika halkaa kula kulmayaan fii dalika alyowmi alhaa'ili maalintaa wareerka badan haa'il amriga mahuulka imanayo maalintaa wareerka badan waxay arkayaan ee la kulmayaan oo ah maxay min akhdi alkutubi kutubta in lagu qaado bilaymaani midigyada iyo washamaa'ili bidixyada waalijaabati in laga jawaabo can ilmasaa'ili su'aalaha ilaa saa'iri zalaasili ilaa saa'iri ay ilaa jamiici zalaasili lafdigan saa'ir baa marna wuxuu noqdaa baqiya marna muxuu noqdaa jamiic ilaa saa'iri zalaasili gilgilka soo hadhay haddaynu ka dhigno baaqi haddaynu jamiic ka dhignana ilaa jamiici zalaasili waxa gilgil dhacaya walbalaabili iyo khalkhalka almawcuudati ee la ballan qaaday fii dalika alyowmi alcadiimi maalintaa weyn iyo walmaqaami goobta alhaa'ili wareerka badan oo ah min asiraadi jidka siraad walmiisaani miisaanka wa nashri suxufi iyo suxufta la nashrinayo allatii suxuftaasoo fiiha ay ku sugan tahay masaaqiilu culaysyada addari quraanjo ileg culayskeed oo min alkhayri washari iyo wahayriha sheekhu halkan wuxuu ka gudagelayaa walow aanu ku dheeraanayn aliimaanu bilbacdi bacda almowt hadhowna haddana uu ku soo noqonaya oo aimmadii hore mu'alifiinta ahaa may kala saari jirin tamaaman boqolkiiba boqole sibay isugu dhafi jireenoo cilmiga taaliifkan hore marin oo iminka markaad muqaariso kitaabkeennan ama daxaawiyadii iyo alcaqiida alwaasidiya lishaykh alislaam taymiya maxaad arkaysaa inta ta'liifku isbedelay waa in si caadi u kala habeeyey shay shay ku dhex jira ma jiro daxaawiyadanu inagiisu arkaynay kanna waynu arkaynaa aliimaanu bilbacdi bacda almowt waa arrimaha iimaankeenna ee arkaanta u ah waana arrin qaybiya oo aynaan waxba ka arag adiladeeduna ay fara badan tahay cilmigeeduna aad u xeeldheeriyey waana arrimaha ay diideen ee ay inkireen nimankii munkiriinta ahaa mukadibiinta nebiyada beeniyey arrimahay aadka uga soo horjeedeen weeye haddaad nebiyada taarikhdooda akhridana saddex arrimood baa ugu weynaa waxay caarisanaayeen qolooyinkaas arrinka koobaad ay caarisan yihiin waxa weeye ilaahay ma waaxid baa maxaa wixii oo ilaah ahaa hal ilaahay isugu soo celinaya arrinka horta ka daadegi halkaa u istaagay waxa weeye waxyaalo badan baanu ku soo nabad iyo caanamaalle intaad wixii kale hor daadiso he hal midh soo reeb way qawadayaan subxaan allah waaxidul axadkay qawadayaanay doonayaan in cid lagu lado qodob waa ka qodobka labaadee isna dhuunta u galay waxa weeye qofkanna hor taaganee bini aadamkaee logaa iyo cagaa iyo sanka iyo afkale he ee wax cunaya gaajoonaya seexanaya gamaye he inbaa la rasuul baan malag halkee soo kale xidho ilaa samaawaadkan u baahanay he waa maxay fardigan caadigee leh waxaan ahay rasuul iyo lafahan burburay ee baaba'ay ee dambasoobay ee haddana la leeya way soo noqonayaanoo dib bay u lugaynayaan oo dib bay u tallaabsanayaan saddexdaasa horta ugu darnaa doodooda waxay ku wareegaysaa saddexdaa qur-aanka laftiisa haddaad akhrido saddexda uu aadka ugu takriirinaya waa waxdaaniyatullah iyo risaalat rusul iyo bicsat alajsaadi bacda almowt weey markaa waa midhkan albacثu waxaa la yidhaha luga alisaara bacثa yabcaثu bacثan hiya alisaara waa kicinta wax la kiciyo اصطلاحنا وحنا بعث الأجساد وإعادة الأرواح للحساب والجزاء بعث الأرواح وإعادة الأجساد هي للحساب والجزاء إن أجسادي اللي صوكعيو روح الروح دينا اللي عليو حسابي أبا المرين الله كان الله كانوا آه الإيمان بالبعثنا قرآن قرآن بدن بو شاقي أحاديث قرآن بدن بي شاقتي بل عقلك السليم كنا وكينيا caqliga saliimkaa xiskuna wuu keenaya caqliga saliimku wuu keenayaayo waxaa isweydiinaysaa marka hore yaa abuuray cadam ka abuuray allah cadam in laga bilaabo iyo in la soo celiyana ayuhumaa ashal cindana laysa cinda allah ayuhumaa ashal cindana in la soo celiyo wahuwa ahwanu calayh wahuwa ahwanu calayh marka walilahi almasalu lacla taas waxa weeye caqligaa tilmaamaya tasa afraad waxa weeye xisiga caadiga ah waxaynu aragnaa dhulku intuu baktiyey baaba'ay aan waxbaba lahayn oon dhulka soo boodayaan ayuu ilaahay daruuyar ku shubaya deetna markiiba wuu isbedelaya kadalika albacثu bacda almowt sidaasoo kale weeye taa lafteeda roob baa da'aya roobkaasi arbaciina yowman buu haynaya fayambituuna waa soo baxayaan kamaa yambitu alxabu fii xamiili sayl ayay u soo baxayaan soo baxayaan halkee laga soo baxaya cajabudanabka oo dee jidhkii wuxuu cunayaa bini aadamka jidhkiisii oo dhan marka laga raba ambiyada iyo bacdu shuhadaa shuhadada oo dhan ma bacduhum iyo cajabudanabka bini aadamka inta yare ee lafdhumuqdaa yare halkaa iyadu ma baaba'ayso halkaasuu dib uga soo biqlaya ya ha qaar badan ha bimacnaa waxay leeyihiin uun waa ninba ninkuu nebiyada uga shabah dhow yahay uu uga dhow yahay xagga samtiga iyo dhaqanka ayuu ilaalintana ka helaya halkan halkan anagoo goobjoog ka ahayn xabaalaa maxamuud cali markii la dhisayey dadku way faqanayeen ninba axbaashu garanay uu faqanayay waxaan aragnay oday caji garcas oo haybadaad ka yaabayso oo garhku aanu isbedelin ayaa la soo saaray beriga wallahi lala yaabo dadka dhan la yaabeen waan isba bedelin goobjoog baan ka ahay ya caadis ku yaallo oo timihiisi garkiisa aad yaabiso oo meelo yaroo kuuskuus yarun leh ya marka waa waa qofba intuu uga dhow yahay bal waa jaabir bin cabdillaahi iyo xilliyadii mucaawiya ayuu dabcay inuu il u soo jiido biyo madiina deetana waxay ku soo agatay uxud deetana waa loo yeedhay raggii oo dhan baa loo yeedhay wax kaga jireen deetana jaabir bin cabdillaahi wuxuu faqay qabrigii aabihii aabihii cabdulahi bn xuraam iyo saxaabigii lala aasay saxiibka ahayeen dhusi jiray camr bn jamuux labadiio sidoodiia muddayn shalay la aasay ya ayaa la soo saaray rag badanoo kalea la soo saaro sidoodiia marka midbayntu uga dhow yihi allahu akbar subxaan allah marka bacsigu waa shay rasmiya wey wayuminu way rumeeyaan ahludiini wاsunna dadka diinta u saaxiibka ee diinta u saaxiibka ayo wasunnatu sunnadu bacda almowti bilbacثi bay rumeeyaan isa soo saar bacda almowti yowma alqiyaama iyo wa bikulli maa wax alla wixii akhbara uu warramay allahu ilaahay subxaanahu nasanaaye bihi maagaba iyo wa rasuulu rasuulkiisu ay warrameen ee min ahwaali dhibaatooyinka daalika liyowmi alxaqi maalintaa dhabta ah dhibaatooyinkeeda ah wakhtilaafi bay rumeeyaan ikhtilaafi kala duwanaanshaha axwaali lcibaadi xaaladda addoommaha fiihi maalinta ay kala duwan tahay iyo walkhalqi khalqiga bimacnaa kala duwanaansho goormu bilowdaa horta wuu jirayo adduunku ka jiraaye laakiin ma muuqanin goormu bilowdaa bimujaradi xuduuri malaa'ika malaa'igtaa soo xaadirtay bay ka bilaantaa kala duwanaanshuhu qarna waxa u soo xaadiraya malaa'ikatu raxma qarna waxa u soo xaadiraya malaa'ikatu lcadaab hadhow markay naftu ka dhacaysana way kala duwan tahay iyo riixda ka baxayso hadhow naftu waxay odhanayso mid waxay odhanaysaa qadimuunii qadimuunii midna waxay odhanaysaa yaa waylaha ayna tadhabuuna biha haba ka qaban markaa kala duwanaanshiha mid waa xufratu min xufar الnaar midna waa rawdatun min riyaad aljanna mid daaqada aljannada loo furaya mid daaqada cadaaba loo furaya mid waa lagu cidhiidhaya mid waa loo ballaadhinaya ikhtilaafu aqwaali alcibaad ilaa iyo banka qiyaame ilaa jannada ilaa naarta ikhtilaafkii hee wuu sii soconaya fii maa wixii bay ku kala duwan yihiin yarawnahu ay arkayaan wayalqawnahu ay la kulmayaan hunaalika halkaa fii dalika alyowmi alhaa'ili maalintaa la yaabka badan waxay la kulmayaan oo ah maxay min akhdi lkutubi kutubta qaadashadeeda bilaymaani midigyada lagu qaadanayo iyo washamaa'ili bidixyada oo dee marka kutubta la daadiyo hee ayaa lagu kala qaadanaya faakhidun biyamiinih waakhidun bishimaalih ka gacanta midig ku qabsaday waa farxaya gaayat alfarax haa umuqra'u kitaabiya inii danantu annii mulaaqin xisaabiya jacalanii allah waiyaakum minhum qolada kalena waa kuwa muraardilacaya yaa laytanii lam uuta kitaabiya walam adri maa xisaabiya walijaabati ka jawaab can ilmasaa'ili su-aasha laga jawaabayo su-aashii qabrigana waa lasoo sheegay su-aasha kalena waa qiyaamaha oo marna waa mujmala marna waa mufasala ta qiyaamuhu waa laba nooc mid waa mujmala oo laba su-aalood baa la weydiinaya maada kuntum tacbuduun iyo maada ajabtum almursaliin ماذا كنتم تعبدون جوابتد وأشهد أن لا إله إلا الله وماذا أجبتم المرسلين محاكو أجبتنا وأشهد أن محمد رسول الله تصوى مجملة مفصل كنا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أفر تسلوي دينية إنك قصي باطنة ولا قيام الله فرفرو مركا والله ولا نعوي سؤاله والإجابة لقيت وباع عن المسائل ilaa saa'iri inta soo hadhay laga gaadho azalaasili gilgilka dhacaya walbalaabili iyo balaabisha dhacaysa balaayada dhacaysa almawcuudati ee la ballan qaaday fii daalika alyowmi alcadiimi maalintaa weyn walmaqaami iyo maqaamka goobtaa la istaagayo alhaa'ili ee wareerka badan min asiraati ah siraadka walmiisaani ah wanashri suxufi allatii fiiha masaaqiilu dari min alkhayri washari waghayrihi siraadku ka mid yihi muxuu saddexdan u sheegay saddexdan xadiis baa ku soo arooraya waxa la yidhi yaa rasuul allah ayacrifu bacduna bacdan ya anagu ma garan karna ama adugu mana ogaan kartaayo ma suu yidhi ama fi alaai mawaaqif falaa wa ama saa'iruhaa fa nacam saddex goobood miya maya cidna cid ma oga waa tiri cinda nashri suxuf ilaa uu qofku hubsado midig bay kugu dhic mise gacan mise bidix cidna cid ma oga waa kow waa tallaabaade cinda almiisaan ayakhifu miisaanuhu am yarjax miyuu fududaan sawuu cuslaan ilaa dhan u dhaco cidna cid ogaan mayso midna waa cinda mujaawasati siraat ilaa ma uu ku dhaco ama uu ka tallaabo hee laysma ogaanayo marka waa xiliyada ugu daran markaa siduu usoo qaatay asiraat tacriifkiisa waxaa la idhahdaa aariiq waaye luqatan واصطلاحنا وجسر على متن جهنم يوم القيامة وبريج يوضو جهنم الوضو صاري دليل كيسو ومن القرآن ومن السنة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا واي أدلة صنونا أدو بدن تهايو أدلة بدن وي المارون عليه يا مرا يا مرا يا mahy almuslimuun faqad oo isugu jira noocyadan sheegi doono laakiin gaala ma marto waayay gaalada toos baa loo amraa biramyihim fii naari jahannam iyagu biriish iyo meelo u tallaabayaan ila biriish ciddii tallaabaysaa martee biriish ciddii tallaabaysa ayaa maraysa laakiin kani waa khuduuhu faqulluuh suma aljaxiima salluu su-aashaas waa muhiim muslimiintaa martaa waaye ariiqani waa noocee culimadu laba dariiq laba macnay ku macneeyaan qaarna waxay dhahan waa waasic dariiq ballaaran qaarna waxay dhahan waa dhuuban yihi dhuuban yihi waa adaqu min ashacr wa axadu min asayf qolada tiri wuu ballaarhan yahi waxay soo qaateen xadiiska saxiixayn ku yaala odhanaya daxdun mazalla daxdun mazalla meel lagu simbirriixdo oo lagu silbado weeye waaye markaa meeshee lagu silbadaa ma wax yar miiqaa lagu silbadaa xadiiثu abi saciid اlkhudri fii muslimna wuxuu odhanaya adaqu min الshacr وaxadu min الsayf haddii labada la muqaaranaynayo midna waa manduuq midna waa mafhuum kebaa la horraysinaya manduuqa حديث حديث صحيح مركا waa daq min الشعر واحد من السيف أول ما يجيز أول ما يجوزه وأمة محمد مع نبيها أنبيadu marayaan haa marayaan ee qaabka loo marayaana waa dee idinkaa xadiista arkayo ninba waa cayn ka barqi waka lamxi البصر waka الريح waka jawiid الkhayl waka kada waka rajul الsariic waman yaxbu xabwan noocyo badan ba la isku jiraa ama guud ahaan dadka halkaa soo maray siraadku waa saddexuun xadiis abi saciid baa sheegaya fanaajin musallam wamakduushun naajin wamakduusun fi naari jahannam waa imse nooc mid aan saxar laga taaban tallaabay iyo mid la xangaruuftoo la xagtay oo la dhaawacay laakiin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin tallaabay iyo mid makduusun fi naari jahannam ku dhacay oo kuwa hadhow lasoo daadguraynaya ah maxaa kasii dambeeya qandarada iyadu qandaradu maaha noocan oo kale lagama dhaco qandaradu waa meel kaabadoo dalacan la joojiyo oo dadka lagu kala garsooro oo inta yara xasaasiyada harsanayd labadii kale yar weji dad baya iyo ilan jannada waxa gelaya dad saafiya xataa idaa hudibuu wanuquu umira lahum bidukhuuli ljanna wlmiisaan miisaankuna waa maa yuqadaru bihi alashyaa ayaa la dhaa luatan maa yuqadaru bihi ashya wixii wax lagu qiyaaso ama ha noqdo miisaan laba kafadood leh ama dhudhun ha noqdo ama mitir ha noqdo ama galaan ha noqdo ama litir wuxuu doon ha noqdo miisaan baa la dhaa aakhire waxaa la idhaahdaa maa yadacu allahu caza wajal yowma alqiyaama liwasni acmaali lcibaadi waxa ilaahay dhigu diyaariye qiyaamaha si loogu miisaamo acmaasha bini aadanka daliilkiisuna wanadacu lmawaasiina alqista lym اqiyaama adilo badanoo axaadiistiina waa ay jirtaa garanaysaan waa xaqiiqi miisaanku ahlubidac waxay idhahdeen cadaalad baa looga jeedaa laakiin la waa miisaan xaqiiqiya oo laba kifadood leh xadiiulbidaaqana waa tilmaamaya inuu laba kifadood leey xadii uu yahay miisaan xaqiiqiya ee maxaa la miisaamayana inagii kutuba hore kusoo aragnayo saddexba waa la miisaamaya camalka oo jirni loo sameeye waa la miisaama suxuftiisiina waa la miisaamaa saaxib alcamalna waa la miisaama wanashri suxufi suxufta in la nashriyo allatii suxuftaasoo fiiha ay ku sugan tahay masaaqiilu culaysyada addari qudhaanjada min alkhayri washari wakayriha faman yacmal misqaala daratin khayran yara waman yacmal misqaala daratin sharan yara waa kuwa ahlu naarku odhanaya maa lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha شفاعة الرسول الكسن إن شاء الله وكقادنا إله وحي ويدينا علم نافع يا عمل صالح سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك